wararka aan ka helino deegaanka dacawaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay ku hoos jiro gumaysiga dowladda xabshida itoobiya ayaa lagu soo warinayaa in mar kale uu maanta ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu boolis iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray labada dhinac walow aan la helin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaa weli kacsan xaalada deegaanka dacwaley oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dagaalu ka socdeen waxaana dadka deegaanka ay horay usoo bandhigeen muuqaalada iyo sawirada meydadka maleeshiyaadka liyu boolis ee ay ku dileen dagaaladii dhacay dadka deegaanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen baabuur ay lahaayeen ciidamada new boolis kuwaasi oo ay sheegeen in ay goobta kaga carareen waxaa saakay ilaa iyo hadda kacsan deegaanka dacwaley iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in halkaasi looga itaal roonaaday ciidamada liyu boolis sidoo kale dadka deegaanka mar ay wareysatay warbaahinta ka howlgasho gudaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dagaalka ay ku jireen ciidamada xabashida itoobiya kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada new boolis waa sida hadalka ay u dhigeen xogo intaan ka faahfaahsan iyo falanqeyn ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka dacawaley waxaad insha allah idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida